bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee dalsan qodobada ugu dooroona waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo fuliyey qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo ka dhacay meel u dhow madaxtooyada hirshabeelle ehelada dad xalay lagu weeraray xaflad aroos oo faahfaahin ka bixiyey sida weerarka uu dhacay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo sheegay in mas-uuliyad weyn layska saarayo amniga dalka xukuumadda somalilan oo aqbashay mudaharaadyada nabadeed oo ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka ee somalilan senatarada aqalka sare oo maanta ka dooday ansixinta qorshahooleedka golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka dunida inteeda kale wararka caawa idinkaga heenana waxaa ugu dooroon doorashada waddanka kenya codadka tirintooda oo weli ka socota gudaha dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbacaah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha agoosto sannadah laba kun iyo labaiyo labaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayga habeen ayay ahayd markana kusoo dhowaada qodobadii aada maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan haddii aan ku bilowno magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in goordhow halkaasi uu ka dhacay qarax uu fuliyey qof isu soo miidaamiyey oo waxyaabaha qarxa isku soo xiray wuxuun isku qarxiyey hotel lagu magacaabo city oo ku dhow madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle khasaare kala duwan ayaa qaraxaasi ka dhashay wararkii ugu dambeeyey waxaa goordhow ka wareysanay waryahayaga mahad kuwaara oo ku sugan magaalada jowhar
abuukar aad baad u mahadsan tahay maqribnimadii kadib ruux isku soo xiray walaxaha qarxo ayaa waxa uu damacsanaa in uu galo hotel city oo ka mid ah hotelada magaalada jowhar waktigaasina ay ku sugnaayeen dadyow aad u fara badan ruuxa oo damacsanaa in gudaha uu galo waxaa ku baraarugay ilaalada hoteelka oo ku sugneed ilinka hore ee hoteelka waxaana ay ku amreen in uu joogsado aanu xaggooda usoo tallaabin kadib ruuxa naftihalliga ah waxa uu ku madax adeegay in awaamiirta ilaalada uu qaato hoteelka kadibna askari ka mid ah ilaalada hoteelka ayaa ku riday rasaas sidaasi ayuuna ruuxii naftihalligaha ahaa ku qarxay ee inta la xaqiijiyey afar qofood ayay dhaawacyo ka soo gaareen oo ay ku jiraan askarta ama ilaalada hoteelka iyo qof haween ah oo waktigaasi goobta ku sugneed
waayahay ee hoteelkan la weeraray caawa ee uu qaraxu ka dhacay waxaan ugu maqaalaa in ay deganaayeen wasiiro iyo xildhibaano weliba xukuumadda cusub ee hirshabeelle wasiiro ka tirsani ay deganaayeen marka bartilmaamoodkumu iyaga ayuu ahaa ruuxa naftihalligaha ah waxa uu damacsanaa in uu galo hotel city oo ay bartilmaamidkiisu ahayd balse ilaalada hoteelku ay ka hortageen waa garta marta waa garta marka khasaaraha marka laga soo tago afarta qof ee dhaawacyadu ay soo gaareen wax dhimasho a oo ka dhashay goobta miyaa jira
khasaare nafeed ma jiro laakiin dhaawacyo afar ruux oo qof haweene ku jirto ayaa ka dhashay waxaana hadda xaaladooda loogula tacaalaya cisbitaal goboleedka magaalada jowhar
mahad kuwaara oo ku sugan magaalada jowhar ayuu kaasi a faahfaahin ka bixinayay qarax ismiidaamin ah oo goordhow ka dhacay magaaladaasi ehelada dad xalay lagu weeraray xafladda caruus ayaa faahfaahin ka bixiyey sida weerarka uu dhacay iyo sidoo kale sida ay wax u dhaceen warkan waxaa faahfaahinaysa faadumo cabdulqaadir xasan
cusub in dad iska aroosa arooskooda tacsiyo loogu bedelo deegaanka cadiley waa deegaan sideed kilomitir u jira degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose guri ku yaalla deegaankaasi waxaa looga diyaargaroobaya aroos oo qabanqaabadiisa ayaa socotay arooskaasi si maanta loo dhigo goobtii markaasi arooska looga diyaargaroobayay farxadduna ka jirtay mar qura waxay isku bedeshay goob markaasi dhacdo xanuun leh ka dhalata oo dadka deegaanka waxa ay sheegeen inay ka war heleen afar mooto oo mootadiiba laba qof saaran yihiin dadkii markaasi saarnaa oo ay ka degteen mootaduna waxay mar qura rasaas dusha kala dhaceen dadkii guriga ku jiray ee arooska u diyaargaroobayay waxay xuseen dadka deegaanka inaysan caddayn karin sababta ka dambaysa qisadaasi hase yeeshee waxay xuseen in shan qof ay ku dhimatay sagaal kalena ay ku dhaawacmeen shantii dhimatay waxaa lagu aasay isla degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose halka sagaalka kale ay dhaawacana loo soo qaaday isbitaalka digfer ee magaalada muqdisho laba ka mid ah dadkaasi dhaawacooda waxa uu ahaa mid fudud sida dhaqaatiirtu ay sheegeen waa la fasaxay iyadoona toddobada harte shan ka mid ah ay gelayaan qalin degdeg ah oo dhaawacooda uu yahay halis dhaqaatiirtu waxay xuseen sidoo kale dadkaasi dhaawaca markaasi qalinka gelaya ay ku jirto gabar laba sano iyo bar ay jirto islamarkaana dhaawac halis oo kasoo gaaro goobta arooska markaasi ee rasaaseyntu ay ka dhalatay waxay ahayd aroos farxad leh balse marka dambe isku bedelay murugo haddaba dadkii ehelka ahaa ee aan ku aragnay isbitaalka bannaankiisa ayaan ugu horeen la hadalnay oaan wax ka weydiinay qaabka ay wax ku dhaceen iyo sida rasaaseyntuba ay ku bilaabatay magacaygu waa caalim abukar maxamed xalay waxaan ugu dhacday musiibo aad u murugo badan oo tiiraayo aan filaynin tuulada la yidhaahdo cadiley ee hoos timaada degmada afgooye oo aan ku diyaarsanaynay aroos oo maanta inuu dhaca qorshen ahayd ayaa waxaana soo weeray rag aan aqoonin abbaara toddoba sac habeennimo ayaa waxay rasaas hubiyeen dhammaan haweenkii iyo carruurtii meesha joogtay iyadoo arrinkaas oo naga soo gaaray khasaaro weyn arooskii dhan oo isku beddelay tacsiyo tiiraayo leh oo ilaa hadda aan la amakaksannahay dadkeena qaarkood ee ilaa hadda dee xaaladdooda ay xun tahay khasaaraha ugu weyn ayna heesta waxay tahay shan qof ka mida dadkaasi aynay meed yihiin sagaal qof ka midana aan ku soo qaadnay dhaawac ahaan degmada afgooye hosbitaal ku yaal aan soo marsiinay alxamdulilah labo ka mid ah degmada afgooye isbitaal ku yaala ku filnaatay toddoba ka mid a waxaa u soo gudbinay isbitaalka difer ee magaalada muqdisho xaaladoodana aaday waxun tahay marka waa wax aanagaa filaynin nagu cusub in dad iska aroosa arooskooda tacsiil loogu beddelo aadna waxaa waaye dee arrin noo taabanayso waa qof kastoo soomaalina ay taabanayso arrinkaas marka walaalay arrinkaasaana qabsaday waxaan ahaa mid dhacdadaas goobjoog u ahaa taagnaa wax walbuu dhacaa in dhex taagnaa wallaahi waxay nugu noqotay ama kaag maana filaynin waxaan ahayn dad iska baashaalayo oo familkii oo arooskii soo dhaweynayo laakiin cabaara toddobadii saac oo kale baa hal marna lasoo dhexgalay rasaasna lasoo dhaafay adiga marka hore ilaa iyo adiga dhowr mootooyina imaadeen banaankii aan fadhinay oo meeshii aan ku baashaalaynay hal maraa rasaas lana soo wada dhexdhigay wallaahi tiradood ilaa iyo horta waxay ahaayeen afar mootay ahaayeen laakiin aniga waxaana dhibaateeyey waa horta hal qof adiga labo laba qofood oo kale ee saarneed marka wayna la soo dhexgaleen oo waxay noqotay midkii dhintay iyo midkii dhaawaca iyo dadkii dhan isku wada imaadeen oo meeshu wada dhaawac noqday maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose arrintan kama aysan hadlin faadumo cabduqaadir xasaraade ee tiviga dalsan muqdisho
faadimo cabduqaadir oo wararkaasi nala socodsiinaysay aada u mahadsan tahay markan xukuumadda somalilan ayaa aqbashay mudaharaad iyo nabadeed ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka inkastoo shuruudo ay ku xireen oo ah in mudaharaadadu ay noqdaan kuwo nabadeed iyo sidoo kale in goobaha xisbiyada keliya ay ka dhacaan mudaharaadyada warkan waxaa hargeysa inooga soo diray axmed maxamuud dool
maxamed kaahin axmed oo jir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda isagoo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiya iyo sidoo kale xukuumadda somalilan ayaa waxa uu sheegay in la oggolaaday mudaharaadkii ay dhigayeen xisbiyada mucaaridku balse lagu xidhay shuruudo shuruudahaasina waxaa ka mid ah in xisbiyada mucaaridku ay mudaharaadadaasi ku dhigaan xarumahooda sidoo kalena ay leeyihiin mas-uuliyadda wixii dhibaato ka yimaada mudaharaadadaasi waa kan wasiirka oo ka warbixinaya kulamo labadii maalmood ee u dambeeyey u socday hoggaanka xisbiyada mucaaridka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha sidaa la socotnaan shalay iyo maanta shir baannu isugu nimi xusbiyada mucaaridka ah waxay hore u soo gudbiyeen warqad ka hadlaysa arrinta mudaharaadka oo aniga ay ii soo gudbiyeen wasaaradda arrimaha gudaha aniguna qoraal baan u diray aan kaga jawaabayo oo aan leeyahay saynu arrintaa uga wada tashanno aan shir isugu nimaadno shirkaa way aqbaleena way noo yimaadeen waxaa noo yimi faysal cali waraabe guddoomiyaha xusbiga ucid iyo xubno ka socda intay xusbiga ucid iyo saddex xubnood oo ka socda xusbiga wadani madaxdii xusbiga wadani musharaxii madaxweynaha cabdiraxmaan ciro iyo xirsi shalayna nooma imanin maantana nooma imanin hase haatee wadahadalka waxaanu la sii wadnay guddoomiyaha xusbiga ucid oo isaguna yidhi isbahaysiga aniga guddoomiye anaa horjooga u ah anaana mas-uul ka ah anaana arrintaa idinla qudaya si fiican fiican buu isaguna noola waday waxaanuu mahadnaqaynaa anigoo ku hadlaya magaca golihii wasiirada ee aan hawshan ku wadi jirnay inuu faysal si aad iyo aad odaytinimo ah wadaninimo ah oo xusbinimoa uu arrintaa noola waday waxaannu isla gaadhnay go'aan ku socota guddoomiyaasha labada xusbi mucaarad wadani iyo ucid ku socota taliyaha ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan ku socota dhammaan guddoomiyayaasha gobollada iyo degmooyinka ogeysiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ogeysiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ujeeddo oggolaansho bannaanbax goobo cayiman markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa labaad faqraddiisa labaad oo caddaynaysa xaqa xorriyadda bannaanbaxa iyo in loo raaco xeer lambar koob iyo konton labada kun iyo labiyo toban marka ii caddaatay mas-uuliyadda ka saaran amniga iyo kala dambaynta wasaaradda arrimaha gudaha sida ku cad xeer nidaamyaha dhismaha wasaaradaha iyo hay-adaha xukuumadda xeer nidaamiya lambar zeron labaatan sideed iyo toban qodobkiisa toddobiyo labaatanaad faqraddiisa shanaad toddobaad iyo toddobiyo tobnaad oo dhigaya in ay sugto ammaanka muwaadiniinta kala dambaynta anshaxa guud inay ka hor tagto lana dagaalanto dembiyada iyo wixii kalena inay qiimayso
wasiirka arrimaha gudaha somalilan ayuu kaasi ahaa markan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in mas-uuliyad weyn la iska saarayo amniga dalka xamse cabdi barre ayaa hadalkan waxaa ku sheegay in munaasabadu xilka u kala wareejinayay wasiirkii hore ee amniga iyo wasiirka cusub ee amniga xukuumadda soomaaliya
waxay haysaa faylka ugu culus ama muhiimadda ugu culus ee maanta dalkeenna iyo dadkeenna horyaal oo ah amniga meesha boogta ah ee qof kastoo soomaaliya xanuunaysa ayay wasaaraddani matashahay waa sida uu wasiirku sheegay doctoorka qof kastoo soomaaliya haddii la yidhahdo maxaa u baahan tahay maanta amni buu odhanayaa annagoo markaa dee ka duulaynaa baahida qofka soomaaliyeed ayaa waxaan dhahnay xukuumaddana priority number one-keedu iyo two three waxaa weeye waa amni mar hadday sidaa tahay marka inta halkan fadhida waxaa u taalla hawl culus hawl aada u culus baa u taalla amnigu ma aha uun qori keliya laakiin waxa muhiimkaa waxay tahay caqliga soomaaliga iyo garashada qofka soomaaliyeed ayaa wuxuu u baahan yahay in loo sheego asagaa isu haya amniga waxaan ka shaqayn doonaa oo prioritiga iyaga one two three resourcekaan haysano intiisa badan isugu geyn doonaa amniga haddii ilaahna waxaan kala hadalnay cid kasta oo barty nalala ah waa u sheegnay inay resourcekooda halkaas sidaas inay usoo diyaariyaan oo ay annaga nagu soo raacaan waxaan rabno ee aan u aragnay inuuna taabanayo wax la qaban kara ma jirto waxbarasho ma jirto oo caafimaad ma jirayo oo biyo la hela ma jirayaan oo adeeg dowladdu qaban karta ma jirto amni la-aanta maba jiraba dhaqaalaha kor looma qaadi karo amni la-aan wax kasta waxaa saldhig u ah in la helo amni markii amniga la helo ayuu waxa kaloo dhan ayuu hagaagaya waxaan rajaynayaa inaan intaa isla fahmno innaga iyo shacabkeenu inaan intaa isla fahmno waxaan raje guul u rajaynayaa runtii wasiirada cusub oo uu hogaaminayo doctor maxamed sheekh oo aan hogooyin uu yahay nin odaya oo waddankan wax fara badan ka qoray wax fara badan ka akhriyey soo joogay ka soo shaqeeyey oo xog ogaal ah runtii aada xog ogaal u ah Eh, isla markaana eh, waxaa ka caawinaya runtii odayaal eh, xildhibaano ah oo siyaasiyiin ah oo ayagana wasiir xagaa asagana silkigan amniga muddo dheer kasoo shaqaynaya oo wasiir kasoo ahaa iyo saaxiibka isxaaq oo asagana eh, xildhibaan ahaa muddo dheer eh, kana warhaya waddankan eh, sida uu wax uu u baahan yahay aada u og marka waxaan rajaynayaa intaas iyo idinkoo iscaawinaya hoggaankan madaniga ah iyo kuwa caskariga ah intuba inaad iska kaashataan sidaad muhiimaddaas weyn aada hoggaan ugu noqon lahaydeen
halka warkaasaad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda doorashada madaxtinimo ee wadanka kenya tirinta codadka ayaa waxay weli ka socotaa gudaha dalkaasi iyadoo raili odinga iyo william ruuto ay yihiin musharaxiinta ugu adag loolanka ugu badanna iyagu hadduu dhex marayo inkastoo william ruuto oo codad aada u tirayar uu kaga horeeyo raili odinga mislen raili odinga waxa uu dhiirigelin iyo taageero buuxdo ka helayaa madaxweynaha wadanka kenya oo aan hadda tartanka ku jirin ee uhuru kenyatta william ruuto ayaan isagu loolan adag waxuu kala kulmayaa raila odinga doorashada weli tirinta codadkana waxay ka socotaa gudaha dalkaasi guud ahaan warkii habeen aada habeenimadan kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa ciddu warkayga seego waxay dib kaga baarbaaran karaan baraha bulshadaanu ku leenahnay warkan warkiisa xiga intaan ku kulmi doonno ammaane allah
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel